جنات جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxa idaacadda islaamiga alandalus qodobada aad ku maqli doontaanna warkeena subax waxaa ka mid ah warbaahinta ugu caansan dalka kenya ayaa murtad axmed madoobe ku sifaysay inuu yahay dabadhilif derbi adag u ah saliibiyadda kenya tiro ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday howlgalla ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose ruux soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii korortay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaas maamulka riddada ee puntland ayaa ciidamo geeyey deegaano ka tirsan gobolka sool oo kooxda riddada ay qorsheynayso inay ka fuliso qorshaha doorashooyinka ay wadato kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bay iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gebagaboobay deegaan hoostaga magaalada baydhabo maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa duura sharci ah usoo gebagabeeyey bulshada ku nool mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada rabdhuure ee wilaayadaas
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax talaado ah taariikhduna ay tahay toddoba-iyo tobanka bisha rabiicul awal sannada kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan warbaahinta ugu caansan dalka kenya ayaa murtad axmed madoobe ku sifaysay inuu yahay dabadhilif derbi adag u ah saliibiyadda kenya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo nuur cali warsame dhinacyada saameynta ku leh maamulka dalka kenya ayaa xukuumadda nairobi ugu baaqay inay la safato maamulka shaaldirirka kenya ee khilaafka xooggan oo kala dhexeeyo kooxda riddada soomaaliya warbaahinta uga caansan dalka kenya ayaa daabacday warbixinno ay ku sheegayaan in dagaal ogaha murtadka ah ee axmed madoobe uu derbi adag u yahay dowladda salbiyadda kenya uuna yahay shakhsi mar walba ka shaqeeya danaha dadka salbiyiinta kenyaanka ah maqaalo iyo warbixinno lagu daabacay wargeysyada iyo mareegyo si aad ah looga akhristo kenya ayaa maamulka shaaldirarka jubbaland ku sifeeyey derbi adag oo kenya ka hortaagan waxay ugu yeeraan weerarada argagixisada oo ay ula jeedaan camaliyaadka mujaahidiinta warfaafinta kenya ayaa u soo jeedisay xukuumadda uu madaxda ka yahay william ruuto inaysan dhexdhexaad ka noqon loolanada ka jira gobolka gedo ayna la safato maleeshiyaadka maamulka axmed madoobe waxay sheegeen in hogaamiyaha maamulka shaaldirarka jubbaland uu u dekanoobay fulinta masaaliixda dowladda salbiyadda kenya iyagoo tusaale u soo qaatay sannadadii uu farmaajo hogaaminayay kooxdii riddada oo uu kenya si cad ula saftay siyaasiyiin iyo xubno hore xilal uga soo qabtay dowladda kenya ayaa ammaan kala dullaacay murtad axmed madoobe waxayna xukuumadda nairobi ku cadaadiyeen inaysan ku fiirsan dagaalka kala dhexeeya xasan gurgurte oo ay garab siiso maleeshiyaadkiisa ku sugan deegaano ka tirsan gobolka gedo hogaamiyaha maamulka shaaldirirka ee fadhigiisu yahay magaalada kismaayo ayaa si buuxda ugu jira gacanta dowladda silbiyadda kenya wuxuuna xukunka ku joogaa taangiyada kenya iyo diyaaradaha maraykanka ninkan ayaa ku lug lahaaday welina ku lug leh falal dembiyeedyo ka dhan ah shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqanay jubbooyinka iyo gedo mahadsanid abushayba tiro ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgalla ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada qoryooley ayaa lala eegtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada waxaana qaraxaas ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah sidoo kale qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana ku dhintay qaraxaas hal askari halka mid kalena uu ku dhaawacmay ruux soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii korortay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaas cabdiqani moxamed ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya wadanka koonfur afrika ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay dalkaasi lagu dilay ruux soomaaliya kasoo jeeda dilkan ayaa si gaar ah waxa uu uga dhacay magaalada darban ee gobolka kawaazulu natala ruuxa la dilay ayaana ahaa ganacsade soomaaliyeed ruuxa soomaaliga ah ee ay toogteen burcadka koonfur afrikaanta ayaa lagu magacaabi jiray cabdi xuseen fiidow wuxuuna ka mid ahaa dhallinyarada sida aadka looga yaqiinay magaalada darban ee uu ku ganacsanayey goobjoogayaal ayaa soo sheegay in marka la dilayay ganacsadahan soomaaliga ah uu salaada cishaha kusoo tukaday masjid ku yaala xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay kadib dabley hubaysan ay halkaasi ku toogteen ciidamada dowladda koonfur afrika oo goobtaa soo gaaray goor dambe ayaa sameeyey baaritaano aysan kasoo bixin wax natiijo ah dilkan ayaa qayb ka noqonaya dilalkaas sida joogtada ah looga geysanayo dalka koonfur afrika dadka soomaalida ah sanad kasta ayaana lasoo diiwaangeliyaa dilalka tobanaan ganacsato ah oo sidoo kale la boobo hantidooda toddobaadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii magaalada cabtown lagu dilay ganacsade soomaali ah oo lagu magacaabi jiray cabdifataax maxamed beeryare mahadsanid cabdiqani maamulka ridada puntland ayaa ciidamo geeyey deegaano ka tirsan gobolka sool oo kooxda riddada ay qorsheynayso inay ka fuliso qorshaha doorashooyinka ay wadato marwaan moxamed ayaa sii faahfaahinaya ciidamo ka tirsan maamulka riddada puntland ayaa la sheegay in la geeyey deegaano ay ka mid yihiin boocamiyo deegaanka falariyaale ee gobolka soola halkaasi oo la sheegay in kooxda riddada ay doonayso inay ka fuliso doorashooyin iyadoo usii maraysa maamulka waqooyi bari ee dhowaan lagu dhawaaqay deegaanada maleeshiyaadka la geeyey ayaa la tilmaamayaa inuu ka soo jeedo madaxweyne ku-xigeenka puntland eliyas xismaan lugatoora oo si weyn u diidan in halkaasi laga qabto diiwaangelinta doorasho ay wadato kooxda riddada gurguurtay wararka ayaa sheegaya inay ciidamo toos uga amar qaatay eliyas xismaan lugatoora oo ah ku-xigeenka deniya halkaasi tageen kuwaas oo loo diyaariyey inay xabad kala hortagaan cid kasta oo isku dayda inay diiwaangelinta ka fuliso deegaanadaasi tan iyo markii uu soo ifbaxay khilaafa ka dhex taagan puntland iyo maamulka waqooyi bari waxaa sii kordhayay xiisadda u dhexaysa labadaasi dhinac oo ay horinayso dowladda riddada ee gurgurtay puntland ayaa horey u sheegtay in deegaano ka tirsan sool iyo sanaaga oo sheegteen maamulka waqooyi bari ay hoos tagaan puntland islamarkaana aysan halkaasi ka hirgeli doonin damaca doorasho ee gurgurte mahadsanid marwaan kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bay iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gebagaboobay deegaan hoostaga magaalada baydhabo bashiir muxiidiin ayaa sii ambaqaadayaa wuxuu ahaa kulan muhiim ah oo ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay iyo hoggaanka dhaqanka beesha eemad oo ka tirsan qabiilka boqol hore ee dega wilaayadan xafladii gebagabada kulankan oo lagu qabtay deegaanka dalandoole ee hoosaga magaalada baydhabo waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan kulankan waxaa dhinac socday dowro sharci ah oo wilaayada islaamiga ah ee baay ay u qabatay malaaqyada iyo waxgaradka beesha eemad taasoo ay ku qaateen duruus kala duwan muddo lix maalin oo uu socday kulanka ayaa la isdhaafsaday qodobo muhiim ah iyo in beesha eemad ay xoojiso kaalinteeda ku aadan jihaadka ka socda bariga afrika gebagabada kulanka waxaa laga akhriyey bayaan dhowr qodob ka koobnaa in beesha eemad ay adkaynayso ku dhaqanka shareecada islaamka waxayna ballan ku qaadaysaa in ay ku difaaci doonto naf maal iyo adin intaba allahu akbar
nambar labo waxay beeshu dhammaan ummadda muslimka ah u caddaynaysaa in ay beri ka tahay falalka shahaadole diriirnimo iyo ficilada gaalnimada ah ee uu wado maamulka riddada ah ee koonfur galbeed oo ay fadhigiisu yahay magaalada baydhabo nambar saddex hoggaanka dhaqanka beesha eemed wuxuu si dhow ula socdaa iskudayada gurcan iyo ficilada foosha xun uu wado cadowga doonayo in fidno ka dhex abuuro qabaa'ilada walaalaha ah ee ay beeshu dariska yihiin waxaan ballan ku qaadaynaa in aan ilaalin doonno midnimada muslimiinta iyo safkooda kana hortegi doonno cid kasta oo doonayso in ay qalqal geliso amniga iyo nabadda ay ku nool yihiin bulshadeenna
xubnihii malaaqyada ee ka hadlay xafladda deegaanka dalandoole ee hoosaga magaalada baydhabo waxaa ka mid ah malaaqa guud ee beesha eemad malaaq naxariis salaad yaa may bwaana naxariis salaad xasan yaa liyaraa may mas-uulku ahaa beele reer eemad yaa mas-uulku ahaa guud meel kasta roogda haddaan ilii magaawe awjaa farow ma ogaadaase hadda ma eraga hayne adoo guriga gabte guriga gabal dhakoe kalana beele reer eemid dhatiya inti adaka jarta insha allahu may ballanka qaadnay ani ileentaa walkalahan qaad jisaaka allahu khayran taasan un may ballanka qaadane beel reer eemid anne may kale ballanka qaadane ee horna lan aragne beele reer eemid meel kastaya degaasu isinba ogsantiin ee dhulbilaaranga degaas meela haddii una roogna dolan doola laku bilaawo ilaa baydhawo ada ku seedase ha ka wareegsaas lagun dheeri antaha qaadase ee may buaha dhulkanlaka jihaadahay haabar bagunkur haw dhiirtan eh beele reer eemid a degaas mujaahidiin horna may ka dhibaatoyn lan allanki laamiga haka degaalamoonna haraab kasta neefgaaleelangoorye hobus hanagadaw neefgaaleelangoorye allahu akbar may kale ballanka qaadane ani mujaahidiinta ma asho ana
sheekh fu-aad maxamed khalaf oo kelimad muhiima ka jeediyey xafladda gebagabada kulankaas ay waxuu beesha eemad uu kula ballamay inay garab istaagaan jihaadka ka socda bariga afrika jihaadka aan ku ballannay baan wadaynaa laba mid baa dhacayso inaan ku shahidno ilaahay dartii noola dilo iyo allah inay kelmaddiisa kor noqoto waana ka shakiyina qofka ilaahay la jira waa guulaysanaa annaga iyo beesha eymid oo ka mida beelweynta boqol hore ka mida waxaan isla qaadannay diinta ilaahay inaan u dagaalnano maalkeenna ku bixinno nafteenna ku bixinno ilmaheenna aan gelinno allaahna wuxuu noo ballanqaaday raayada tawxiidka haddaan qaadno dhul badan oy gaala leedahay alle inuu ka taagi doono allaahu akbar allaahu akbar
ugu dambeynna sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay oo soo xiray kulanka beesha eemad iyo wilaayada ayaa ugu baaqay dhaqangelinta wixii lagu ballamay raabtodhan haggala fadhiyay walalaha gorfeeyay buuga buusam akhyaarti haddaraase walaayadah warkaninku jeymaha erne buuga buusami hatana haata lanki walkala town fasaxanyi yah lanki walkalka town fasaxanyi haangaan la hilmaamayninka dar erre kor jazaakum allaahu khayran may eed farxad weyninka aha waayelada hortay ku muuqda oo wejajo dhalaalahayo khayrka iyo wanaag anta ka qaadadaay ikhwaani bayaankii hadda walaalka akhriyaay oo beelaha kubahi unina mayla araayo isxadhowaynay bogaadini talaada unina geebaku hayna ogdaa walbaha wadwadni una laftarkayn ma fadhiyna runtii bayaan eedan qiimo badan ahaayay walaayada iyo beelama maylagu faday bayaankaas inasa wadajira aan dhaqan geliyaan una dhanaga kaynama iska dayaane walaagay tabartayna aanu riino siin la dhaqangelin isin diyaaratiina ballanqaadeen ani dhaqangeliyasan baaraka allahu fiikum jazaakum allahu khayran waxyaabaha muhiimka ah oo runtii lan helmaamo korno bayaanka ka orori mayb kumadaha ama ka shaagdan ani mayla raayusan naf iyo maal iyo tala iyo ra'yi iyo qalan iyo walkasta jihaadka lakabiifada in isin diyaarin leeti in kabiyasan waayal iyo dhalinyaro walba unku reeb badaan hadal eedan qiimo badan waay hadalkaasi inay oofidaan reerow diyaaratiina jazaakum allahu khayran kulankan ayaa daba socda kulamo toddobaadyadii u dambeeyey dhex marayey mas-uuliyiinta wilaayada islaamigaha ee baay iyo qaar ka mid ah qabaa'ilada dega wilaayada waxaana horay wilaayada ay sidan oo kale ula kulantay beelaha laysaan hariin iyo luwaay oo dhammaanba lagula ballamay in naf iyo maal ay ku bixiyaan jihaadka ka socda bariga afrika mahadsanid abu ayman ugu dambeyntiina ee maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa duuro sharci ah usoo gebagabeeyey bulshada ku nool mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada rabdhuure ee wilaayadaas xasan cabdiraxmaan ayaa inoo sii fidinayaa dowradan oo socotay toban maalin oo xiriir ah waxaa soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool waxaana ka faa'iidaystay in ka badan saddex boqol oo qof oo ku nool deegaanka wardhujeeley oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool muddadii dowladda ay socotay waxay qaybaha kala duwan ee bulshada ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah oo wax badan ay ka faa'iidaysteen toban maalin kadib dadka deegaanka ayaa sameeyey martiqaad iyo soo dhoweyn heer sare ah waxaana deegaanka ka qabsoontay munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada rabdhuure culummo nuuqabo waalidiin waxgarad ganacsato iyo marti kale sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ahaa culummadii ka qaybgashay munaasabadii gebagaba u heed dowladan ayaa ugu horeyn kelimad towciyaa goobta ka jeediyey nabigeen calayhi salaatu wasalaam mayluku dhahaley nabiyaalka sidii ooba ilaahay ka tala galay diinga lagu dhahaley nabigeen calayhi salaatu wasalaam dhahalshii dhahalkiisii may wahe diin wahe diintana taawo diinti ilaahay laha ee rabbulcaalamiinkiina abuuradi diintitiisa lagu dhahay oo islaam ah ina addiina cinda allaahi alislaam diinka ilaahay oroys may wahe islaamna ma leeyo diin kale ilaahay oroys maku jirta lan kasta oo diinga haysada ero wala islaamnimo an hayna diinga an haysada ero diin ma nagadaayama been lay walaagas diinta dhabtee may wahe jirto ilaahay subxaanahu watacaala ha dejiyey ilaahay ogoli ilaahay raallanka nagada inilka caabudo lankay qobsadoon ilaahay raallaka ay ahlu diin nagadaw islaam qaar ka mida salaadiinta iyo waxgaradka degmada oo iyagana munaasabada ka hadlay ayaa kelimaad dardaaran u badan goobta ka jeediyey maysiin kala dardaarmaane diinka ilaahay anila barada may hujaysadaan ana mad kasta waliba waa hujaysadaan dad badan oo noomada hujaysadaayaana aami ah war leeraw lanka diinkina ku dagow yali walbarashadii ku dagow yali adduunyada ku dagow adduunyada geegi ulaadaha iyo waayalna dhagaalaya mad ku dagow hoob wal kala gobdo waa mankana ku tabay hensharka waaro ku reebe maddo ku dagow adduunyadii maddo mal ku dagow wali fadaha ay soo todobaatan jir ay siyeetan jir ay beertiisa taaba miskeedi ka bad waxa tukureed gaal ku gada fadaha hemi jey meelo roog hegan wali leeyahay diin ilaahay ma barada kor may weel wiinanay waayadii masqantaayno masqan waayadan agatay wal ma barada kor no leeyahay walaalayaal walayo wal dareeraw una la isku dhaadhaasiinay ma wal dareeraw ma eh may dardaarimay dooridu way gebi gebaa wal barashada ili gebi gebaani wal barashada ili gebi gebaa hore dooritan la bilaawmay dowladda tanzania way leedahay walbarasho lamow towayb waa lanku wala barday uma fafayleetanzay haata waa aha haanun dowladda inta maalmood guraaw dowladda wali leedahay ha handa fiig horbad eegdeen qalba fiiga leedahay qalbaga fiigas qalbaga la fiige lanki ilaahay jeeli qalbigeena ku fiige
waxaa munaasabada ka hadlay qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay dowladda iyagoona dhanka kale soo bandhigay qayb ka mid a duruustii ay qaateen muddadii dowladda ay u socotay
ilaahay waafidi nicmo koolumaan ilaahay waafidiyaan maadiyaan qaala tacaala ilaahayba aydiiska eray wain tacuduu nicmatallaahi laa tuqsuuhaa nicmadaasaa ilaahay maadiyaan tanlamaas may maadiyaan walaayada islaamkii hagaalqaalidi doorida yaa maadiyaan arlaawad may iska kooytay dad muslimiin ah diiwaaniinka weeli samicnaa waadacnaa waliinka weeli weerogii dhewnay waa makooy diiwaanininka weeli diindilininka weeli ilaahayn iyo anfac olmadininka weeli numiisanji alamka qab معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من ربك
خبي الله
ومن نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم وما دينك
ديني الإسلام ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن
إن الغريب الحق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن لتنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن
marka laga reebo duruustan sharciga ah ee ay qaateen bulshada waxaa sidoo kale loo soo bandhigayay aflaam jihaadiya oo muujinaya jabkii iyo halaagii gaalada iyo murtadiinta ka qabsaday duulaankii ay ku soo qaadeen shareecada raxmaanka waxay dowladan daba socotaa silsilada dowraad ah oo maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool muddooyinkii ugu dambeeyey uu ka qabanayay deegaano hoostaga degmooyinka xudur waajid iyo rabdhure kuwaasoo ay ka faa'iidaysteen kumanaan ka mida dadka deegaanka mahad sanid abu xasaan warbixinta warkiisane waxa ay u dambeysay warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus xilligan waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu